tababarkan oo dareero doona muddo lama maalmooda waliba iyada si rasmi aan ku bilowday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waana la sii doona xanukumada shaqaalo wasaarada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo iyo matalaada badda ee hanraabta waliba ku qeyb galay agaasimyaalka xanukumada wasaarada koonfur galbeed sida amniga dekada iyonay badda iyonay baabuurta iyo xubno ku dareera agaasimo waaxidii wasaaradda dowladda federaalk ee soomaaliya sida wasaaradda hanraabta ujeedada iyona ahamiyadda lagu leeya tababarkan ee dareera doona lamada maalmood ee matalaada badda ee la bara doona xanakumada ee hanraabta koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba sharaxaad dheer iyada ku biiday agaasimaaga guud ee dekada iyonay badda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya samre maxamed iyo ona sharaxaada iyada kasii dartay in muhiim gaaraya ingatar koonfur galbeed ee soomaaliya shoob aan uga hadli doono haweenka doorka ay ku leeyihiin ama haweenka matalaada badda doorka ay ku leeyihiin ayuu ka hadlayaa insha allah annagana waxaa sharaf weyn oo ah inaan martigelino wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan idin leenahay qalbi furan kusoo dhawaada insha allah kuley uun waa sii gudgali kan doonaa barnaamijkeena intaas ayuu noogu egyahay barnaamijkan hadduu ilaahay dhow wuxuu noo socon doonaa laba beri maanta iyo berita aadaan u mahadsantihiin xanakumada agaasimyaalkii lakaca zoomi ee kulankan waliba yoona dhanaga kiisha iyo ku hadaleena sida yeedeeto in la gobado kulamo nocyadan iyona tababarka ee matalaada badda ee hanraabta keliyan marka ma iidan bogaadiyey in iyoona haweenkeen ku qiib qaadaan waxyaabaha oo laka sameeya kormilaraay dadka ini la bara yacni faa-idalii kalluunka in dadka la baro leembaahani lakutaba yacni milaraay markaas inta la isticmaala hilibkungaay iyo hilibkumilaraay irinta inta la isticmaala inta lakutaba marka ko ilamo asindhowaaye wasaarado maybasin ku rajeeya in isin walbadan ku fahmi doontaan sida haweenka qayb ugu noqon lahaayeen arrimaha badaha dee ahlaayeen dhinaca ilaalinta deegaanka iyo ilaalinta badda ka wasaarad ahaan wasaaradda amnigana hadda waxaa jira kulan mar dhowaa ka qaybgal muqdisho ka dhacay oo ku saabsanaaye guud ahaan maritime sectorka kaasoo focuska lagu saaraya marka institutionada kala duwan se qayb ugu qaadan lahaayeen ka wasaarad ahaanna waxaa naga go-an marka inaan dhisno ciidanka ilaalada xeebaha kaasoo qayb ka qaadan doonaan marka ilaalinta deegaanka iyo amniga badda guud ahaan insha allah dumarkan qoondadooda boqolkiiba soddon iyo ka badan inay yeelan doonaan rajeynayna hadduu ilaahay yirah xubno ku dareeri dowladda federaalka soomaaliya iyo dhanaga kiisha iyo ku hadaleen xeerarka badda dalkan soomaaliya faa-iidadeeda leta iyona in lambaahanya intiyo gibro iyo qeyb kugaadadan matalaada badda waxaa loo taagan yahay inay gabdhaha looga faa-iideeyo inay bartaan culuunta badda si ay wax ula qaybsadaan haweenka adduunka si ay wax ula qaybsadaan waayo insha allah gabdho bayloodley ahaa jiro waxaan rabnaa marka baddaan dheerahaysanaa xeebtaan dheerahaysanaa inaan uga faa-iidaysano inay gabdhaha fursad leeyihiin ay uga bannaan tahay inay bartaan culuuntan tareyrinkaan usoo diiraagun waxaan jeclaha inaad ka faa-iidaysan doontaan khaasatan annaga bad ayaanu leenahay aada u ballaaran u baahan in si fiican looga faa-iidaysto aan aqoonteeda badanna aanan uga faa-iidaysanin si aad uga faa-iidaysataan ishkaasana u yeelano wixii oo faa-iido leh wixii naga maqan aan idiin siyaadino ayaana u nimaanay insha allah waadna ka faa-iidaysan doontaan baddaas weyna ilaahayna siiyey hadde sida inta beriga lagaga faa-iidaysan karo ayaa lagaga in ka badan mooye ayaa lagaga faa-iidaysan karaa badda laftigeedana lagaga faa-iidaysan karaa faa-iidooyinka badda marka aadaa ugu faraxsanahay waxaanan aada u rajeynayaa tababarkan iyo wadatashigaan inay miro dhalaan inay kasoo baxdo arrimo badan oo horumar iyo mustaqbal fiican u ah haweenka baddaha ee koonfur galbeed iyo dhallinyarta sidoo kale aad ayaa u mahadsantihiin intaas waxaan leeyahay tababarkan waxawaaye tababar muhiim u ah baddan weynaan leenahay annaka sidii looga faa-iidaysan lahaa dhinaca kalluunka iyo dhinaca kaleba dhinaca kale waxaa jira waxbarasho iyo aada iyo aada muhiim u ah saasaa jirtaa kalluunka keliya maahan bad haddii la yidhaahdo kalluunka keliya maahan